bsmi اllahi الرxman الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlىa nabiyina mxamed wعlى alihi وsaxbihi ajmaciin ama bacdu qaala اlimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaala baabun fii karaahiyati اlxumuri tunزa clى اlkhayli baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fii karaahiyati اlxumuri baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fii karaahiyati اlxumuri fii bayaani karaahiyati اlxumuri dameeraha nicidda la nacay caddayntoodii buu u baab yahay tunzaa la bootinayo oo loo tegsiinayo cala alkhayli fardaha dameerihii in fardaha la bootiyo oo markaa la sidaa marka ay baqluhu ku dhashaan ay ku bataan baqashu ile labadaasay ka dhex dhalataaye taas nicidda la nacay caddaynteedii buu u baab yahay ayb oo marka tunzaa min anzaa oo waxaa la yidhaahdaa nazal faxlu naswan min baabi qatlan weeyaan marka marka lasii tacadinayana anzaa iyo nazaa ayaa lagu tacadiyaa marka ayb oo nazaa tanziyatan tafcilatan anzaa inzaa'an oo ifcaal ayb marka qofkii inuu isagu markaa ka shaqeeyo dameerihii inay boodaan fardaha oo meeshaa marka ay ku bataan baqashu ay badato tirada baqashu ay bataan taas marka nicidda la nacay caddaynteedii buu u baab yahay ayb sababkana marka loo nacayana waxa ay tahay farduhu waa maal aad u qiimo badan waa lagu jihaad tagaa nafcigooda aad uga badan baqlaha marka shaygii nafcigii badnaa haddii la yareeyo oo wax laga nafci badan yaha lagu badiyo taas marka waxaa weeyaan karaahadu halkaasay ka imaanaysaa ayb qaala alimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa qutaybaة bnu saciid qaala xadaana اleyf can yaziid bni abi xabiib ayb wahuwa اlmisriyu abu rajaa ibnu abi xabiibka abu xabiibka magaciisa suweyd ayaa la yidhaahdaa ثiqة faqiih wakaana yursil akhraja xadiiثahu asxaabu اlkutub الsiتة can abi اlkhayr wahuwa marhad bn cabdillaahi اlyazani ثiqaة faqiih akhraja xadiiثahu asxaabu اlkutub الsiتة can ibni zurayr cabdullaahi bni zurayr ibnu zurayr magaciisa cabdullaahi bni zurayr alghaafiqi almisriyu ثiqaة rumiya bالtashayuc akhraja xadiiثahu abu dawuud والnasaئiyu bnu maajة can caliyi bni abi aalibin qaal uhdiyat lirasuulillaahi sala allahu calayh waali wasalam nebiga waxaa loo soo hadiyeeyey baqlatun baqal ayaa loo soo hadiyeeyey fa rakibahaa nebigu waa koray faqaala caliyun cali waxa uu yidhi low xamalna alxamiira dameeraha haddii aan kor saarno oo aan yacnii ku xambaarno cala alkhayli fardaha korkooda oy markaa boodaan oo baqashaan oo kale ay dhalato yacnii lakaana xasanan waa wanaagsanaan lahayd yacni fa kaanat lanaa midlu haadihi oo markaa ay noo ahaato fa kaanat lanaa ay noo ahaato midlu haadihi tan oo kale baqashaan oo kale ay noo ahaato noo sugnaato yacnii sidaa waa wanaagsanaan lahayd ayb qaala rasuulullaahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulku waxa uu yidhi innamaa yafcalu daalika sidaa waxaa yeelo aladiina kuwa laa yaclamuuna aan waxba ogeyn kuwa aan wax garanaynin baa sidaas yeela ayuu yidhi meesha marka karaahada deliilkeeduna meeshaan waa alladiina laa yaclamuuna ay axkaama shariicati shareecada axkaamteeda dadka aan aqoonin qaar baa culimmada yidhi bacdi ahlilcilmina waxay yidhaahdeen alladiina laa yaclamuuna hawaaba dadka aan hawaabta wax badan ka aqoonin oo waxa ajarka lehe hawaabta badan aan aqoonin baa yeelo ilaa baqal iyo faras faras baa hawaab badan oo ajar badan oo faraska marka la dhaqaaleeyo oo la tababaro oo loo darbo ilaahay jidkiisa loo darbo ajar fara badan buu leeyahay nacam baqasha wuu ka ajar badan yahay marka dadka sidan oo kale yeelo baqasha marka fardaha dameeraha fardaha saaro ee markaa baqasha sidaa ay ku badanayso dadka yeelaa waa dad aan waxba ogeyn saa inuu yidhi nacam ayb xadiidka ibnu xibbaan waa saxiix yeelay fatxulbaariga siduu ibnu xajar ku sheegay ayb bacdi ahlilcilmina wuxuu leeyahay daxaawi ayuu wuxuu ka sheegay inuu yidhi xaafidka waxa uu yidhi wastudilla bihi calaa jawaazi ittikhaadi اlbiqaal xadiid waxau sheegay nebiga in yacnii aan laga waxa uu ka tegey markaa lagaba adduunyada waxa uga tegey inay ahayd baqashiisii rasuulka uu lahaa calayhi salaatu wasalaam oo markuu dhimanayay baqal ayuu ka tegey nebiga ayb baqashaa uu ka tegey waxay deliil u tahay baa la yidhi buu yidhi itikhaadu lbiqaal in baqlaha in la samaysan karo ayb waxaa kaloo laga qaatay oo loo deliishaday calaa jawaazi inzaa'i alxumuri cala alkhayl ilesey kale ku dhalan kartaana haddii markaa farduhu aan lagu qaadin dameerahaan fardaha lagu qaadin baqashii ma dhalanayso nebiguna inuu lahaay baa sugnaatay uu ka tegey waxaa laga qaatay marka xukunka baabkan uu abu daa'uud baabeeyey cagsigiisa oo ah inay bannaan tahay ayb wa amaa xadiidu caliyin laakiin xadiidka cali midkan waaye inamaa yafcalu dalika aladiina laa yaclamuun faqaala طaxaawiyu ahada bihi qowmun qolo ayaa xadiidkan cali qaadatay buu yidhi faxaramuu dalika way xarimeen walaa xujata fiihi wax xujaana arrintaa kuma sugna lianna macnaahu xadiidka macnihiisu waxaa weeyaan un alxadu calaa takhiiri اlkhayli fardaha in la badiyo ayaa laysku boorinayaa limaa fiiha min ahawaab hawaabka ku jira darteed marka xadiidkan fardaha in la badiyo umbuu nagu boorayuu boorinayaa uu tilmaamayaa ee laakiin xukunkaas inuu xaaraam yahay yacnii baqlaha in la samaysto oo dameerihii fardaha la bootiye xaaraan inay tahay kan lagama qaadanayo calaa kullin yacnii in laga fiican yaho khilaaful owlo ay tahay ayaa xadiidkan laga qaadanaa jawaaskuna de nebigu inuu baqal ka tegey oo uu lahaa iyo yaa iyadana laga qaadanaya marka min xaysu aljawaas wax dembiya ma leh laakiin waa laga fiican yahay in la badiyo baqasha oo fardaha nasligooda la yareeyo markaas ayb taasaana marka baabka uun isaga laftirkiisa abu daa'uud macnahaasoo kale unbuu baabeeyey ayb sababka marka loo reebayna waa hawaabka fardaha tirada badan ee laga helaayo ayaa yaraanaya haddii baqal un la badiyo markaas ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii rukuubi alaaثatin saddex fuulistooda calaa daabbatin ay fuulaan daabbad saddex qof inay daabbad wada fuulaanay raacaan oo yacnii neef geela ama rati ama wax la mid ama faras iyo ay koraan ama dameer taa markaa xukunkaa caddayntiisiibuu u baab yahay baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii rukuubi alaaثatin saddex fuulistooda calaa daabbatin ay fuulaan taa caddaynteediibuu u baab yahay qaala alimaam abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa abu saalix maxbuub bnu muusa alandaakiyu alfaraa saduuqun akhraja xadiidahu abu daawuud wاnnasaa'iyu marka min bilaadi anطaakiya ayay nisbadiisa tahay anطaakiya waa baldatun fii turkiya waa beled turkiya ku yaallo xuduudda suuriya iyo turkiya yuu ku yaallaa turkigay raacsan tahay wakhtigan waa beled qadiim ayb qaal ahbaranaa abu isxaaq alfazaariyu wahuwa ibraahim bnu muxamed bn اlxaariث alfazaari wahuwa imaamu hiqaة xaafid lahu tasaaniif can caasim bni sulaymaan wahuwa laxwal ayb abu cabdiraxmaan albasri hiqaة lam yatakalam fiihi ila اlqaطaan yaxya bnu saciidin اlqaطaan unbaa ka hadlay oo xoogaa wax ka sheegay ayb sababka uga hadlayna waxay ahayd wa kaana bisababi dukhuulihi fi lwilaayati madaxtinimadii iyo waxyaabahaasuu dhex galay saa darteedu yaxya alqadaanna uu uga hadlay ee sida kale ceeb kuma lahayn isagu iqanimadiisa iyo yacnii dabdigiisa iyo cadaaladdiisu ceeb ma lahayn laakiin maadaama uu shaqo dowlo iyo wilaayaadkaas iyo waxa uu wax ka galay ayaa xoogaa markaa ay ku ayuu yaxya alqadaan uu ku eedeeyey ayb shaqada dowladdana marka ma jeclaa jirin culammada weliba khaasatan culamaa'u ulxadiid maxaa yeelay xadiidkii iyo dad waxbariddii iyo daacadii iyo waa ka sii dheeraynaysaa intuu mashquul noqdo waaba haddii uu yacnii cadaalad iyo wanaag ku maamulo marka ay ka hadlayaan weliba laakiin qof cadaaladdii shaqadii dowladaba ugu socdo inuu dhaco ama uu wax ku cuno kaas isagu cadaaladna maba leba cadaaladdii baaba ka tegaysa ka noocaas oo kale ah ayb can muwariqin yacni alcijliy muwariq bnu mushamrij alcijli abulmuctamir wahuwa hiqat caabid akhraja xadiidahu asxaabu اlkutub الsita qaala xadaanii cabdullaahi bnu jacfar qaala waxa uu yidhi kaana الnabiyu salى اllahu عalayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa idaa qadima min safarin safar haddii uu ka soo galo ustuqbila binaa waa nalaga hor jeedinayeyo waa nala qaabilsiinayey waa ka hortegaynay ayb cabdullaahi bnu jacfar qoyska nebiga unbuu ka mid ahaa cabdullaahi bnu jacfar ibni abi aalib aabbihii marka mugta ayuu ku dhintay marka rasuulkana ilmahaas marka qoyskaasoo dadkoodiina ay sidaas ahaayeen yaryar agoontaa markuu magaalada iyo soo gelaayo aad buu waa la qaabilsii jiray uuna aad buuna u jeclaa fa ayunaa keenna oo istaqbala awalan istaqbala qaabilo nebiga awalan ugu horrayn midka qaabilo jacalahu amaamahu hortiisa ayuu yeelayay intuu soo qaado ayuu daabadda xagga hore ka saari jiray fastuqbila bii waa la igala hor yimid oo nebiga ayaa markaa lay qaabilsiiyey fa xamalanii amaamahu hortiisa ayuu ii qaaday ayuu igu xambaaray uma istuqbila bixasanin xasan ayaa la qaabilsiiyey aw xusaynin ama xusayn labadaabuu ku shakisan yahay fa jacalahu wuxuu yeelay khalfahu gadaashiisa ayb daabaddii marka meeqay ku saaran yihiin saddex rasuulkii cabdulaahi binu jacfar oo hore saaran iyo xasan ama xuseyn oo gadaal saaran midkood ayb fadakhalna almadiinata madiine ayaannu galnay walxaal innaa annaguna lakadaalika sidaa aan nahay annagoo sidaa aan nahay ayaan madiine galnay marka xadiidkan waxaa laga qaatay marka macnihii loo tarjamo saddex inay daabaddii ay ku kori karaan saddex daabad laakiin mancinta la leeyahay yacnii axaadiid baa soo aroortay inaan saddex lagu raaci karin daabad oo irtidaaf laba qof qofku inuu u sameeyo in la reebay xadiidkanna hadda wuxuu tilmaamayaa in saddex ay ku fuuleen marka manciga iyo jawaaska bannaanaanshada iyo bannaanaansho la'aanta waxay u khuduucaysaa daabadda awooddeeda hadday marka daabaddu awood u leedahay oo dadku ay dad yaryar yihiin oo iyada aysan ku dhibtoonaynin laa ba'sa xadiidkan taasuu tusaa marka ayb haddii laakiin neefku uu culays ku yahayo dhib uu ku noqonayo uu ku dhibaatoonaayo ma bannaana marka axaadiisulmanci halkaasaa la raacina jawaaskuna marka waa hadday awoodayso saasay culummadu yidhaahdeen oo alimaamu nawowi wuxuu yidhi madhabuna wamadhabu اlculamaa'i kaafatan jawaazu rukuubi alaaثaةi cala اdaabbati ida kaanat mudiiqatan hadday awoodayso ibnu xajarna waxa uu yidhi lam yusarix axadu biاljawaazi maca alcajzi qof culammada ka mida oo yidhi saddex daabadda waa lagu raaci karaa haddaysan awoodaynin ma jiro nin walbaa ninkii banneeyey qudro ayuu u shardiyey ku ihay ayb walaa bilmanci maca daaqati qof yidhi lama kori karo saddex daabad ma raaci karaan iyadoo awood u leh daabaddii inay xambaari karto ay qaadi karto diidayna ma jiro marka bal ilmanquulu min almuطlaqi fi اlmanci wاljawaazi maxmuulu cala اlmuqayadi mid kastaa marka taqyiidkaa lagu xambaaraa oo taqyiidku marka waa sidee saddex neefga yacni markaa rati waa kori karaan ama faras waxay noqdo hadday awoodayso taqyiidku saas waay ma bannaana haddii aynan awoodaynin taqyiidku iyadana taas waay marka almancu waاljawaazu labadaba waa muqayad ayb xadiidka marka baabkiisu sidaas yacni fiqigiisa sidaas weeyaan baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi lwuquufi ku sugnaansho cala daabati daabadda korkeeda lagu sugnaado ruuxu inuu daabadda korkeeda iskaga fadhiisto oo neefkii markaa uu gaadiidkii uu ka dhiganayo inuu koro uu ku fadhiisto ayb alwuquuf huna alistiqraar baa laga wadaa ee inuu labada lugood saarta ma aha macan ayb ee markaa uu istaago isagana macan ayb haddii sidaa uu yeelo waaba tuuraysaa iyada dhanba macan waxyar hadday dhaqaaqdaba qofkaa ka dhacaya ee wuquufka waxaa loo jeedaa ay alistiqraar ayb istiqraarkuna marka iyada haddii xaaja ay jirto waa bannaan tahay daabadda korkeeda in lagu fadhiisto hadday dan keentay laakiin haddaanay dan keenin in layskaga sheekaysto maya ilaa neefku waa dhibaatoonaya markaas qaala اlimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaala xadaana cabdulwahaabi bnu najda qaala xadaana bnu cayaash can yaxya bni abi camrin الsaybaaniy ibnu cayaash marka waa ismaaciil bnu cayaash wa huwa iqat xadiidkiisa oo ahlu baladihi ayb idaa rawaa can ahli baladihi haddii laakiin dad kale uu ka warinayo xadiidkiisu markaa dacfiga ku jiro halkan laakiin wuxuu ka warinayaa can ahli baladihi can yaxya bni abi camrin الsaybaaniy ayb oo yaxya bnu abi camr الsaybaani abu zurcata alximsi waa shaami marka iqatun wa riwaayatuhu can الصaxaabati mursala ayb can abi maryam abu maryam alanصaari alxadrami الshaami saaxibu اlqanaadiil khaadimu masjidi dimashqa masaajidkaasuu khaadim ka ahaan jiray aw masjidi xums khaadimu masjidi xums wayuqaalu lahu mowla abi hurayrana waa la yidhaahdaa wahuwa hiqaة akhraja xadiiثahu albukhaariyu fi اladabi اlmufrad wa abu dawuud wالtirmidiy can abi hurayrata can الnabiyi salى اllahu عalيyh ali waslama qaal nebigu waxa uu yidhi iyaaya an tattakhiduu duhuura dawaabikum iyaaya waxaan idinkaga digayaa waa taxdiir taxdiirku iyaaka ayuu ku badan yahay ama iyaakum iyo khitaabkuu ku badan yahay isagoo mutakalima waa shaad nacam oo shaadkiiba una iyaaya waay hadda sida noo dhigan iyaakum ma idinka idin dhigan nusakha iyaayay u badan yihiin waana luqa marka shaad a weeyaan oo taxdiirka ku timaado washada iyaaya waiyaahu ashad ayb can sabiili اlqasdi man qaasan tabad marka qiyaas iyada lagama dhigan karo iyaayada laakiin shuduud shaad ahaan waa ku imaan kartaa iyaahu iyadoo damiir hayba lagu keeno taxdiir loo jeedana waaba ka sii shaadnimo badan tahay yuri ibnu maalik ayb washada iyaaya ayb taasuu hadda marka xadiidkan uu ku yimid ayb iyaaya an tattakhiduu duhuura dawaabikum waxaan idinkaga digayaa an tattakhiduu inaad ka samaysataan duhuura dawaabikum gaadiidkiinna dhabarkooda dhabarradooda inaad ka samaysataan manaabira meel lagu sheekaysto ama mimbar inaad ka dhigataan ood ku qudbaysaan oo ka hadashaan ayb fa ina allaha alla inamaa sakharahaa lakum faina allaha alle inamaa sakharahaa wuu idiin sakhiray un lakum idinka litubliqakum inay idin gaarsiiso ilaa beladin beled lam takuunuu aydnan ahayn baaliqiihi kuwii gaarayo ilaa bishiqil anfusi naf mashaqadeed maahane ayb naf inay mashaqowdo oo ay dhibaatooto maahane meel aydnan si kale ku gaaraynin inay idin gaarsiiso yaa alla idinkugu sakhiray wajacala lakum alla wuxuu idinkaga dhigay alarda dhulka wajacala lakum alla wuxuu idiin abuuray alarda dhulkiibuu idiin sameeyey fa calayhaa dhulka korkiisa faqduu xaajaatikum danihiinna ku guta oo markaad rabtaan aad iska sheekaysataan xayawaanka ka dega dhulkiinna ku sheekaysta ee idinkoo yacnii daabaddii saaran halkanna qof uu markaa aad la sheekaysanaysaan ood iskaga kor sheekaysanaysaan ha yeelinina oo xayawaanka u naxariista ayb xadiidka marka tarjamada iyo xadiidku ay is leeyihiin laakiin waxaa towjiih u baahan rasuulka calayhi salaatu wasalaam xajatulwadaac dadka wuxuu ugu qudbeeyey daabaddiis asagoo saaran kayfa aljamcu marka xadiidkaas iyo kan waxaa lagu jamcinayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam meel kale oo sarrayso ee uu dadka ugu qudbeeyo oo isaguna markaa ay ka arki karaan oo ay ka maqli karaan hadalkiisa oon meesha ahayn ma jirin ayb daabaddiina inaynan ku dhibaatoonaynin ayb marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam xaajaa u geysay isaga xaajo haddaanay xaajo keenin ama dan aynan keenin sidaan waayo marka ma bannaano in dhulka lagu sheekaysto ama dhulka in lagu qudbeeyo laakiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaa xajatulwadaaca boqolaal kun oo dada ayaa inay dhegaystaanna la rabay ficilkiisana dad badan baa inay arkaan la rabay oo waa lagu dayanaayey xaajadaa darteeda ugu kor fadhiistay marka daabadda ayb ilaa sida kale iyadu waa inaynan u bannaanayn hadday xaajo ama dan ay keento daruuro xadiidkaas xaajaa lagu xambaaraa kanna waa sida caadigo jaadada ayb xadiidkanna marka isnaadkiisu waa xasan ayb ismaaciil ibnu cayaash marka waxa uu ka warinaa min ahli beladihi wax dhibaataa marka xadiidku cillo kuma aha ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi ljanaa'ibi ayb waa jamcu janiibatin waa caddaysimada xoolihii marka gaadiid inaan laga dhiganin oo waa cagsi hadda axkaamta hadda aan ka hadlayna cagsigeeda quluwi kale wa waxa hadda la diidaya xoolihii marka iyadoo ilaahay sakhiray oo in lagu guuro oo lagu safro oo qofku uu daalka iskaga bi'iyo loogu talagalay qofku inuu inta diido uu ka dhigto caddaysimo intuu ka dhigo neef aan la korinba oon la fuulin oon la raranin in laga dhigo taas marka xukunka ku soo arooray caddaynteeda ayb aljanaa'ib marka waa caddaysimada neefka in caddaysin laga dhigo oo aan la raranin la korin la fuulin gaadiidna aan laga dhiganin ayb waa jamcu janiibatin ayb ay majnuubatan ayb hiyo almustatbaca waa ninku inuu neefku un daba joogo keliya marnaba uusan koraynin waa marka si xun inaad u kortana lama ogola oo aad dhibto oo dhib iyo shiddoa ku noqoto ee inaadan korin oo wixii alla kugu nicmeeyena aad iska dayso ood waxba ku raranin ood neefkii sidii inaad yacnii wax daba socdo un iska noqoto taa iyadana marka waa waa la reebayaan ayb qال الإmام أbو dاود رحimه الله تaعالى xadثna محaمد بن rاaفiع qال xadثna بن أbي فudayk whuوa محaمد بن إسmاعيiل بن mسلم بن أbي فudayk صدوq أkرaجa xadيiثه أصحاaب الكتب الستة qال xadثnي cبدالله بن أbي يحيى عن سacيiد بن أbي hindi whuوa الفزاriي ثiqة أrsل عن أbي muسى أhرaجa xadيiثه أصحاaب الكتب الستة qاaل qاala أbو هurayرaةa أbو هurayرa waxa uu yidhi qاala rasuul الlahi slى الlaه عليه aلي وsلم nبgu waxa uu yidhi takuunu ibilun geel ayaa ahaanayo yacnii ay tuujadu ibilun waa taamo waay kaanadan takuunu ibilun ay tuujadu ibilun geel ayaa jirayo lishayaadiini shayaadiin markaa u sugnaanayo wa buyuutun guryo lishayaadiini u sugnaanayo ahaanayo jirayo fa amaa ibilu shayaadiini shayaadiinta geelooda faqad ra'aytuhaa waan arkay yakhruju axadukum midkiin wuu baxayaa binajiibaatin ayuu la baxayaa daabbooyin gaadiid yacnii xoolo macahu isaga la jiro maciise ah qad asmanahaa uu cayiliyey falaa yacluu uusan ka sara maraynin aanu raranayninoo fuulaynin baciiran rati oo minhaa kuwaa ka mida xoolaha ka mida nin xoolihii intuu naaxiyey haddana midna aan ka raranaynin midna aan ka fuulaynin ayb waa iblu shayaaiin wayamuru biakhiihi walaalkii ayaa soo marayo qad inqutica laga jaray bihi isaga la gooyey oo yacnii gaadiidkii uu ka go'ay laga gooyey gaadiid uu ku gaaro gurigiisii iyo ciddiisii laga jarayoo laga gooyey falaa yaxmiluhu ma xambaarayo ma qaadaayo xoolaha sidaa uu u cayiliyey ku qaadi maayo walaalkiisoon gaadiid haysanin ayb wa amaa buyuutu shayaaiini shayaadiinta guryahooda falam arahaa ma aanan arag kaana saciidun saciid wuxuu ah waa raawige yaquulu wuxuu dhihi jiray laa uraahaa la imala gelin maayo ilaa haadihi alaqfaas howdajyadan mooyaane inay yihiin allatii yasturu nnaasu dadka ay ku asturayaan bidiibaaji xariiraha diibaajta iyo ay ku asturayaan alaqfaas waa qafas wahuwa almaxaamil waalhawaadij waa yacnii howdajka waxaan marka inta naagaha ama ilmaha inta la dhex geliyo sidii aqal oo kale la kor saaraya marka ratiga marka la guurayoo kale la kor saaro howdajkaas howdajyadaas oo marka xariir iyo lagu asturo oo dadka marka mutrifiinta ay isticmaalaan ay samaysan jireen kaa un baan u malaynayaa buu leeyahay guryahan shayaadiintu oo nebigu uu sheegayo calayhi isalaatu wasalaam xadiidkan marka xadiid daciifa weeyaano inqiaaca ku jiro inqiaacuna waa bayna saciid bni abi hindin iyo abi hurayra xaafid اlcalaa'i kitaabkiisa jaamicu taxsiilka wuxuu yidhi qaala abu xaatim lam yalqa abaa muusa alashcariy walaa abaa hurayrata ninkan saciid ibnu abi hindin abuu muusana lama kulmin abuu hurayrana lama kulmin wasu'ila abu zurcata can saciid bni abi hindin can caliyin radi allahu canhu faqaala huwa mursaluun marka cillada xadiidka waxaa weeyaan inqiaac saciidkan saciid ibnu abi hindin ee dhahaya qaala qaala abuu hurayra abuu hurayra lama kulminoo ma soo gaarin liqaa ma dhex marin marka xadiidka itisaala loo shardi jira xadiidka saxiixa ama xasankana sidaa darteed marka xadiidkan cilladiis waa inqiaac ayb bayna saciid wa abi hurayra xaafid alcalaa'ina kitaabka marka jaamicu taxsiilka ayuu ku sheegay fasalka ugu dambeeyo ruwaadda markuu ka hadlaayo ruwaadda lagu tuuray ama lagu dacniyey irsaalka faraha badan lagu sheegay buu ku jiraa ayb waliyudiin alciraaqi laftirkiisa tuxfatu taxsiilka oo isagana maraasiisha iyo uu uga hadlo waa ku dhex sheegay isaguna labadoodana ayb marka xadiidka saasuu daciif ku yahay ayb bacdi اlkutub oo sheekh اlalbani صaxiixada iyo yani xadiidka raqamkiisu sagaaشhan iyo saddex uu yahay wuu ku daray صaxiixaduu ku daray markii dambena waa ka naqliyey oo marka xadiidka inuu daciif yahay buu ishaaray ayb oo marka xukunkiisa ugu dembeeyey saasuu ahaa dabcada dambe ee saxiixada waa ka maqan tahay xadiidkan wuu ka bixiyey oo marka wuxuu u raray daciifka marka xadiidku waa daciif calaa kulli baabun ay haadaa kan muxuu dhigay midkan dambaan sheega kan baabun fi ljanaa'ib xadiidka uu ku keenay waa daciif ahay kan saxiixadii hore dabcadii koowaadaa yuu ku qornaay juska koowaad ayb marka dambena wuu ka raray baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii surcati الsayri ayb marka xadiidku macnihiisa wuxuu un ka hadlayaa xoolihii in la rarto oo qofku uunan inta caddaysno uu ka dhigo midna aanu ka fuulin isagu uu ka dhibaatooda lama ogola ayb marka ifraad iyo tafriid labadaba maya xoolihii in inta rarka iyo fuulidda lagu dhibana lama ogolo waa la reebay inaan la raraninoo qofku dhibaatoodana lama rabo ayb marka waxaa xadiidkii rasuulka calayh salaatu wasalaam siduu ahaa xoolahan marka yacnii wanaag ku fuula wanaag ku rarta hana dhibinina xadiidka aan soo marayni middaan dambey soomaalidu marka u badan yihiin laakiin xoolaha waxaa laga yaabaa isticmaalkooda xagga rakuub inay ka dhigtaan oy fuulaan aaday ugu yartahay iyaga unbaa daba socda ayb baynamaa carabtana waxaa weeyaan iyaga waa aaday u isticmaalaan oo inay iyagu fuulaan oo ratigii marka ay fuulayaan oo meeshay rabaan ay ku gaaraan waxay rabaan ay ku samaystaan ayb yay yeelaan taasaana ilaahay u soo dejiyey wاlkhayla wاlbigaala wاlxamiira litarkabuuha waziinatan wayahluqu maa laa taclamuun ifraad iyo tafriidkaasa la diidaya baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii surcati الsayri socodka degdegiisa oo socodkii marka in la dedejiyo neefkii gaadiidka ahaa marka la watay socodkiisa in la dedejiyo qaala الإimaam أbu dawuud raximah الlahu taعalى xadaثna muسى بن ismaaعiil huwa abu slmةa التabudakiyu qaala xadaثna xamaadu huwa bnu slmة qaala akhbarana suhayl bnu abi صaalح ayb huwa saduq akhraja xadiiثahu mslim وaصxaabu الsunan الأrbacة ama alimaam الbukhaari wuxuu soo saaray isagoo maqruun ah ayuu ka soo saaray can abiihi wahuwa abu صaalح الsamaan dakwan can abi hurayrata anna rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam qaal idaa saafartum haddaad safraysaan fi lkhisbi barwaaqo dhexdeed aad ku safraysaan aaran haddaad ku dhex safraysaan geedihii iyadoo cagaarteen oo dhulku uu aaran yahay aaran dhexdiisa haddaad ku safraysaan fa acdu libila geela siiya xaqahaa xaqeeda siiya yacnii ha socod boobinina waa tartiib u raariciya hadaad tartiib socodka ugu yaraysaan ha iska daaqdo ayb waidaa saafartum haddaad safraysaan fi ljadbi abaar dhexdeed haddaad ku safraysaanoo dhulku uu qallalan yahayna wax laga cuno uusa lahayn fa asricu sayra socodka dedejiya say meeshiiba degdeg u gaarto la rabay ayb faidaa aradtum haddaad doontaan adtacriisa deg habeendeg tacriisku waa habeendeg qofka inuu habeenkii dego faidaa aradtum haddaad doontaan adtacriisa habeendeg haddaad doontaan fatanakabuu ka dheeraada cani ariiqi waddada ka dheeraada waddada ka dheeraada oo yacnii waddada waxaa looga dheeraanaya waa mugdi waxaa laga yaabaa xoolo waa xoolo inay ku soo didaan waddadii ay ku soo dhex didaan oo qofkii isagoo dhex jiifa markaa ay dhibaateeyaan ama bahalladu inay u soo qaraab tagaanba meelahaas nacan habeenkii intay godadkooda ka soo baxaan jidadka la maraayo marka ay yimaadaan marka sunnada in laga dheeraado dariiqa markaas ayb xadiidka marka waxaa laga qaadanaya saddex xugun oo qofku marka uu musaafir yahay oo gaadiid xoola ah uu ku safraayo hadduu barwaaqo lagu jiro dhulka uu cagaaran yahayna inuu aayar u socdo waxaa markaa loo danaynayaa xoolihii inay iska daaqdo oo daaqiina aad fursad u siiso socodkiina xoogaa uu socdo xugunka labaad waxaa weeyaan abaar marka lagu safraayo in la degdego israacu marka abaarta markay abaar jirto in la dedejiyo iyadana marka waxaa takhfiif loogaga raadina xayawaanka ayb qofka musaafirka aadaabtiisana waxaa ka mid a jidka inuunan degin haddii uu habeen degaayo tacriisku waa habeen dega wey maalinkii haddaad jidka iska agdegta dhib ma laha yacnii bahalladan halaqyada iyo bahallada iyo iyagu maalin ma ma socdaan sida badan habeenkii soo faafaan ayb marka sharcigu waxaad arkaysaa bani aadamka soo u ilaaliyey xayawaankiina soo xuquuqdiisa u ilaalinayoayb laakiin waxaad moodaa waxaanoo dhan dadka in badanoo ka mid a waxay aaminsan yihiin gaalada un inay sameeyaan oy dadka ay ugaga horeeyaan laakiin axaadiidta xayawaanaadka sida loogu naxariisto ama loola dhaqmo waa la jamcina haddii la yidhaha tiraday ka badanaysaayb bal fiiri hadda intaanoo yacni axkaama oo kulligood u wada noqonayso raxma ila alkhalqi khalqiga ilaahay oo loo naxariisto bani aadam ha aadama xayawaan ha ahaada ayb jihaadkana waxaa loo soo dhexgeliyey jihaadka iyo safarku waa islaazimayaan ayb oo ninka hadduu jihaad ku jira safar buu ku jiraa gurigiisii ma joogo sida badan marka aadaabtii safarku waa inuu haayo wa ilaaliyo intan baa xataa yacni aad qofka loogu tirtirsiinaya maxaa yeelay inta xayawaankaas uu u naxariisanayo bani aadamka u naxariisanayo yaa isagana wanaaggiisii iyo khayrkiisii iyo in buqyadiisa iyo wuxuu rabo alla u fududaynan hadduusan ixsaan lahaynoo dadka uu dhibayana wixiisu waxaa weeyaan wax kacaya ma laha marka qofka inuu taa aad u ilaaliyo qaala xadaanaa cuثmaan bnu abi shayba qaala xadaanaa yaziid bnu haaruun wahuwa abu khaalid alwaasiطiyu qال أخبرنا هشام عن الحسن هشام وبن أبي عبد الله الدستوائي yب عن الحسن وهو الحسن بن أبي الحسن البصري عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو hذا kan oo kale ayuu ka wariyey qaaل عن الحسن عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ayب نحو hذا ayuu wariyey qaaلa baعda qowlihi xaqahaa markii uu sheegay kadib meeshii hore marka faأcdu الإbla xaqahaa walaa tacduu ha ka gudbinina oo ha tallaabinina almanaasila meelaha la dego manaasilshu waa meelaha lagu cabaar furto oo marka cabaar la socdaba la degaayo meelaha marka dadku ay yaqaanaan oo macruuf ah oo jidadka yacni macruuf ku ah yaan laga gudbinoo naafka inta laga rarka laga dejiyo cabaar ha nasto ayb almanaasil hunaa marka waa jamcu manzil saasaana loo jeedaa maalan waxay leeyihiin bayna maka waalmadiina tiscatu manaasil ayb maka iyo madiina inta waxaa u dhaxayso sagaal degmo sagaal jeer in caadadii markaas jiray ee curfigii jiray madiina markuu ka soo baxo neefka laga soo raro meel ayuu ku furanaa haddana cabaar markuu ku nasta haddana waa lagu kaxaynayaa meel kale haddana lagu furayaa sagaalay gaaraysay marka sagaal meelaha marka sidaas oo kaleoo la dego oo lagu cabaar furo neefka gaadiidka ah ha ka gudbinina oo joojiya si uu u nasto laakiin haddaad halkan uga soo bilowdaan ilaa meesha ugu dambayso dhowr maalmood aad isugu wada dartaan oo la socodsiiyo oon la furin dhibaatay marka ku noqonaysaa xayawaankii baa markaa loogu darnaanaya walaa tacduu ha gudbinina almanaasila meelaha la dego oo cabaar furanka loo dego ha gudbinina ayb xadiidkan marka ibnu abi xaatim cabdiraxmaan ibnu abi xaatim waxa uu yidhi sa'altu abii aabbahay abu xaatim baa waxaan weydiiyey samica alxasanu min jaabir xasan albasri jaabir wax ma ka maqlay qaala waxa uu yidhi maa uraa malama u malaynayo aniga sidaa ayb walaakina hishaama bna xasaan hishaamkan hishaam bna xasaan inuu yahay walaakina hishaama bna xasaan yaquulu can اlxasan xadaanaa jaabir hishaam bnu xasaan baa wuxuu xasanulbasri isagoo ka warinaya ayuu xadaanaa jaabir xasan inuu yidhi ayuu wariyey wa ana unkiru hada anigas waa inkirayaa buu yidhi arrintan inama alxasan can jaabir kitaabun riwaayada xasanulbasri uu jaabir ka wariyaa waa kitaab ayb maca annahu adraka jaabiran isagoo haddana jaabir soo gaaray weliba haddana tadliisna waa ku jira xasanulbasri saad ogtihiin ayb marka hadalkaas yarkaa ku jira marka laakiin xadiidka bimajmuuci طuruq ayuu wuxuu ku yahay xasan ayuu saxiix ku yahay oo isagoo maqduucana waa la wariyey isagoo waxaa la wariyey yani siyaabo kala duduwan baa loo wariyey ayb ibnu maaje iyo musnad axmed iyo cabdurazaaq iyo dhammaan waa warinayaan isagoo mursala isagoo maqduuca iyo isagoo sidaan ah intaa waa iska bayaan marka ayb waxaana laga qaadanayaa marka macnihii loo tarjamay oo ah socodka dadejintiisu waxay meesha hadday tahay meel qafro ah oo aan oo abaar ah xilligu haddii xilli abaareed ay tahay waa la socodsii waa la dadejinaya haddii kale inaan markaa la dadejinino tartiib lagu wado ayb iyadoo marka kolka la dadejinaayana meeshii markaa lagu cabaar furanayay inaan la dhaafsiinin oo la nasiyo baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi duljati guurada ayuu u baab yahay adduljatu waa waa assayru fii awali اleyl habeenka awalkiisao la socdo yani ulusulawalka hore socodka la socdo waa la sheegay aakhiruleylkana waa la sheegay intaba waa leeyahay asayru fii awali leyl aw asayru fii aakhiri اleyl marka waa guurada qofka inuu guureeyo habeenkii socodka habeenkii la socdo guurayn ayaa la yidhaahda qaala alimaam abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa camru bnu caliyin wa huwa alfallaas abu xafs ayb iqatun akhraja xadiidahu asxaabu اlkutub الsitta bal huwa shaykhu lila'immati الsitta a'immada lixdaaba sheekhu u wada yahay camru bnu caliyin alfallaas qaala xadaanaa khaalid bnu yaziid wahuwa saaxibu lulu ayb khaalid bnu yaziid alsdi alcatakiyu saaxibu lulu wahuwa iqatun ayb bacd الnaas baa marka yanii khaalid ibnu yaziid kaley sheegeen inuu yahay mana aha kaa marka khaalid ibnu yaziid alcumari ayay ku sheegeen ayb laakiin waa saaxibu lulu ayb ضyaa almaqdisi yaana tilmaamay oo marka uu isagu warinayo xadiidkan waxa uu yidhi khaalid ibnu yaziid saaxibu اlulu isagaa aad u caddeeyey qaala xadaanaa abu jacfarin الraasiyu wahuwa ciisa bnu mahaan ayb waa marka saduuqun yahim can الrabiic bni anas can anasi qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu alيyh ali wasalama rasuulku waxa uu yidhi calaykum biduljati calaykum waxaad ogaataan ood laasimtaan ood ilaalisaan biduljati habeen socodka guurada laazima fa ina alarda dhulka tudwaa waa la duubaa bileyli habeenkii waa la duubaa dhulka habeenkii waa la duubaaye habeen socodka laazima waa haddaan dhib kale laga cabsanaynin musaafirku haddaanu dhib kale ka cabsanaynin habeenkii inuu socdo ayb oo maxaa yeele habeenkii markuu socdo bilaa tacab ayuu gaarayaa subaxii maqsuudkiisa ayb hadduu subaxii socdana qoraxdaa kusoo kululaanaysa ayb oo waxay yidhaahdaan cinda cinda asabaaxi yuxmadu sura waagu markuu beriyo subaxa la gaaro ayaa guurada markaasaa la mahadiyaa oo socodkii uu qofka habeenkii soo socday markaasuu ku farxayaa ayb jawigaa qabow ayb dhulkan marka la duubayo marka xaqiiqatan miyaa loo duubaa habeenkii oo meeshii shan boqol oo kilomitir ahayd saddex boqol bay soo noqonay miyaa laga wadaana daahir maahan sidaas nacan ayb alardu tudwa macnaheedu waxay tahay yacnii dhulkii sidii wax la duubay oo kaleu noqonayaayo bilaa tacab ayaad dhul badan goynaysaa habeenkii wa baynamaa qorax kulaylkii aadan soco karin ee dhulku masaafaadkiisu waa unsidii habeen iyo maalin calaykum waxaad ogaataan biduljati laazima guurada laazima fa ina alarda dhulka tudwaa waa la duubaa bileyli habeenkii waa la duubaa ayb marka xadiid kalena wuxuu ahaa allaahuma baarik liummatii fii bukuurihaa dheelmashada iyo kallahaadaas waa nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ummadda waa ugu duceeyey haddii marka dhibaato aan laga cabsana aanay jirin baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan rabbu daabbati daabbadda saaxibkeeda rabbu daabbati ay saaxibu daabbati daabbadda qofkeeda yacnii ninka iska leh axaqu bisadrihaa horteeda isaga ayaa ku xaq leh ayb oo ninku markuu irdaaf samaynayo fangelin uu samaynayo daabadda ninka iskale baa ayaa soo horeynaya ninkan kale ee aan daabadda lahayn gadaalow isagu marayamacnuu saasuu ka wadaanwaalamaan umalayna manaaayb saaxibu rabbu daabbati daabadda qofkeeda xaqu isagaa ku xaqnimo badan bisadrihaa horteeda marka la fuulayo daabadda isagaa hortahorta fuulaya yacnii yaa hore isaga ayaa iskale kan la fangelinaayo gadaal buu koraya ayuu ka raacaya daabadda qaala xadaana axmed bnu moxamed bni haabit almarwasiyu wahuwa abulxasan ibnu shabuuya iqatun akhraja xadiidahu abu daawuud qaala xadaanii caliy bnu xusayn wahuwa caliy bnu xusayn ibni waaqid almarwasiyu saduuqun yahim ahraja xadiidahu albukhaariyu fi ladab اlmufrad ومسلم في المqdمة وأصxاaب السنن الأربعة qال xdثني أbي هو الxuسaين بن واqد المrwزي أbو cabd اللahi القاaضي ثقة له أwهاam أkhraجa xadiiثahu الbukhaariyu tacliiqan وmuslim والأrbca qaala xadaثanii cabdالlahi bnu buraydata qaal samictu abi buraydata ahaa buraydaة bn اlxusayb alأslami yaquulu isagoo dhahayaan maqlay baynamaa rasuulu الlahi salى الlahu عalيh wali waslm xilli rasuulka yamshii uu soconayo jaaءa rajulu nin baa yimid ninkaasuna mucaad bnu jabal u ahaa ayb riwaayaadka qaar say tilmaamayaan jaaءa rajulu nin baa yimid wamacahu ximaarun walxaal macahu ninkaa uu la jiro ximaarun dameer uu wato faqaala yaa rasuula اllahi faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula اllah rasuulka ilaahay irkab soo fuul wata'ahara rajulu ninkiina gadaal buu u baxay gadaal buu xoogaa u baxay oo horay nebigu iska mariyey ila nebiga gadaashiisa inuu dhigo diidayaay faqaala rasuulu llahi sal l slam nebigu waxau yidhi laa maya anta adiga axaqu ku xaqnimo badan bisadri daabbatika daabaddaada horteeda adaa ku xaqnimo badan minii aniga igaga xaqnimo badan ilaa an tajcalahu lii inaad ii yeelaysid maahane oo aad ii idmayso yani haddaad ii idmayso waa gooni laakiin adaa xaq u leh qaala waxa uu yidhi fainii anigu qad jacaltuhu laka waan kuu yeelay farakiba markaa nebigu uu soo fuulay uu fuulay xadiidka marka wuxuu tusayaa daabadda horteeda inuu ninka iskale inuu leeyahay ayb oo rasuulkan inuu gadaal ka raaco ou damco cid ka fadli badan male marka nebiga nacam haddii marka rasuulkii uu sidaa uu tilmaamay xukunku saas waayo ninka marka faadilkaa haddii isaga la hormariyo waa la yeeli karaa nacam baabuurtan iyaduna sidaasoo kale culammadu yidhaahdaan ayb ninkii maalan baabuurka iska lahaa hadduusa isagu darawal ka ahayn masalan nin kalaa darawal u ah isaguna baabuurkii buu saaran yahay dhaxw kaa soo qaaday gadaal baad gelaysaa marka adigna hore isagaa iskale hadduu marka isagu ku yidhaahdo gadaalaan gelaya aniga aduu hore gal waa gooni marka taas waa la ogolay dhib male ayb anta axaqu bisadri daabatika minii gaadiidka marka hortiisa ninka iska lahaa ku xaq leh ayb xadiidka marka saasu tilmaamaya xadiidkan xaakim iyo ibnu xibbaan way saxiix yeeleen fatxulbaariga ibnu xajar siduu ku tilmaamay juska tobnaad ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi daabbati daabadda tucarqabu la boqno goynayo faysha la faylo gooynayo fi lxarbi dagaalka dhexdiisa xoolihii marka in yacni la faylo gooyo iyadoo dagaal lagu jiro xarbiga lagu jiro baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi daabbati daabadda tucarqabu ayb la faylo gooynaayo oo la boqno gooynaya fi lxarbi dagaalka dhexdiisa ayb qofkii daabaddii marka dagaalka isagoo ku jiro dabcan daabadda tangaalada hadda laga hadli maayo iyagu ay ku dagaalamayaan faraska ou gaalka xarbiga uu ku dagaalamaya waa la faylo gooynaayo isagu waa la faylo gooynaya war ma leh dagaalaa lagula jiraa in la fariisiyaa la rabaa laakiin midka qofka muslimka oo wato isaga uu ku dagaalamayo inuu faylo gooyo arrintaa iyada xukunkeedu waa sidee macnaa taasuu baabay baabka uu ka hadlaya qaala xadaanaa cabdullaahi bnu muxamedin الnufayliyu qaala xadaanaa moxamed bnu salma huwa albaahiliyu can moxamed bni isxaaq huwa moxamed bni isxaaq saaxibu almaqaazi saduuqun mudlis akhraja xadiiثahu asxaabu sunan اlarbca qaala xadaanii bnu cabaadin marka ciladiisi waa laga nabadgalay taxdiid saraxa bitaxdiid xadaanii bnu cabaadin ibnu cabaadkan yaxya bnu cabaad ayaa la yidhaha yaxya bnu cabaad ibni cabdillaahi bni zubayr yaxya bnu cabaad ibni cabdillaahi bni zubayr wahuwa iqat akhraja xadiiثahu albukhaariyu fii juزءi اlqiraءة wاlarbacة can abiihi cabaad bni cabdillaahi bni zubayr cabaad bni cabdillaahi bni zubayr ibni alcawaam cabdullahi bni zubayr baa dhalay kaana qaadiya mak kaana qaadi maka maka qaadigeedu ahaa zamana abiihi aabbihii waqtiga uu maka ka telinaya qaalibu maka ka ahaa wa kaana khaliifatahu idaa xaja ibnu zubayr markuu maka xaj uga baxo maka isagaa wuxuu uga ahaan jiray wakiil uga sii ahaan jiray iqat akhraja xadiiثa asxaabu اlkutub الsitta qaala abu daawuud huwa yaxya bnu cabaad ibnu cabaadka u jeedaa marka huwadan ibnu cabaadka u jeedaa ayb qaala waxa uu yidhi cabaad bnu cabdillaahi xadaanii abi aabbahay wuxuu ii sheegay qaaladan waxaa leh waa cabaad bnu cabdillahi bni zubayr qaala xadaanii abii aabbahay wuxuu ii sheegay buu yidhi alladii aabbaha oo ardacanii inuujiyey aabbihii idhalay ma ahane waa kii inuujiyey siduu ku nuujiyeyna waa sidee xaaskiisii baa nuujisay horaan usoo marnay radaaca iyo wax ku saabsanqofka naagta uu nuugo ninkeeda aabbo u noqonaa soo maahay saasuu ka wadaa marka wa huwa axadu banii murata bni cawf reer banii murata bni cawf nin ka mida buu ahaaye wa kaana fii tilka alhazaati duulaankaabuuna ku jiray duulaanku waa kee hazaati mu'ta mu'ta dagaalkeeda haswatu mu'ta haswat اlumaraana waa la yidhahdaa haswatu mu'tana waa la dhahaa haswat اlumaraa na waa la yidhaha maxaa yeele saddex amiir oo nebigu magacaabay baa ku dhimatay ayb oo zayd bnu xaarika waa dhintay jacfar bnu abi aalib waa dhintay cabdullaahi bnu rawaaxa waa dhintay kadibna khaalid binulwaliid ayaa qaatay biduuni imratin imra la'aan iyo waxtala la'aan ayuu isagu qaatay marka markaasuu muslimkii soo badbaadiyey ilaahay isaga ku badbaadiyey marka haswadaasuu sheegaya mara haswat اlumaraa ama haswatu mu'ta labadaba waa la dhaha qaala waxau yidhi wallaahi baan ku dhaartay lakaannii waxaad ba moodaa anduru inaan eegayo ilaa jacfarin jacfar jacfar bnu abi aalib xiina اqtaxama markuu horhore u galay markuu jiiray can farasin lahu faras uu lahaa isaga shaqraa'a oo markaa maaran faras marka maaran oo midabkiisu uu maroon yahay ayb oo guduud u soo dhow faraskaa markii uu ku jiiray uma qaatala facaqarahaa wuu fayla gooyey uma qaatala alqowma qoladii buu la dagaalay xataa qutila intii laga dilay maalushaahidka marka waa kaa faraskiisii buu gaaladii la dhex galay waa la dagaalay faraskii buu marka fayla gooyey ayb markuu arkay dabca inay ka badan yihiin oo kori hoos uu dhimanayo ayuu faraskii fayla gooyey si aynan gaaladii uga faa'iidaysanin marka maslaxada haddii marka faraskii labada afarta adinba laga jaraayo looga gooynayo say iyaguna ciidan uga dhiganinoo mar dambe aysan u gaadiidsanin waa bannaantahay laakiin dheeldheel iyo iyadoo waxaan muxaqaq ahayn iyo maya saa kuma bannaana tabwi marka baabka uu baabeeyey iyo tarjamadu waa iswaafaqsan yihiin qaala abu daawuud hada alxadiidu laysa bilqawiyi abu daawuud waxau yidhi xadiidkan ma xoog badna laakiin xadiidkan cillo sanadkiisa ku jirto abu daawuud tilmaamay ma jirto nusakha qaarna waxaa ku taalla sababka u cileeya inay tahay idaacatlmaal waayo yb oo inaan maalka la dayacinaa mutaqarir abuu sharciga inaan maalka lagu dheelinaa cad marka faraskiina qofku ku dagaalamo inuu ku ciyaaro labada faylood marka afarta adinba uu jaro waxay ka hor imaanaya axaadiidtaas kaleu leeyahay laakiin taasi maahan iyada marka xadiidka laguma cilay kara labada mafsado arayanii in faraskii aan saan lagu samaynin iyo inay gaalada ku soo dagaalanto waxaa badan inay gaalada ku soo dagaalantaa badatay marka waa min baabi irtikaabi adna almafsadatayn labada mafsada midda fudud in la koro ayuu sameeyey jacfar waana mutaqarir qawaacidda sharciga mutaqariray ku tahay ayb ee maahan hadda maal uu ku ciyaaraayo ma aha hadduu faraskaa marka qiimaha badan uu gacanta u galo yay maxay ku samaynayaanna muslimkay ku weerarayaan marka kolley faraskii tegiyey asagiina waa tegayoo meeshiibuu ku tegey marka faraskiina in laga baabi'iyo inaan mar damba muslim ku dhibin faraskaas oo kale ayb marka xadiidka abu daawuud marka cillada uu ku cileeyo laysa bilqawiyi ou cuskaday taas taasna iyada jawaabtaasay culammadu ka bixiyeen nusakha abi daawuud qaara marka wuxuu leeyay waqad jaaa fiihi laysa bilqawiyi markuu yidhi waqad jaءa fiihi nahyun kaiiru can asxaabi الnabiy sal ly slam saasuu yidhi nacam ayb marka waxaas waxyaabahaana marka iyadu jawaabtaasi itlaafuulmaal waayuu leeyahay itlaaf ma ahan baa la leeyahay mafsadada uga cararaysa maalkan la itlaafinayo waxaa ka badan in boqolaal muslimiina lagu dilo da faras baa la fayla gooyo un keliya faras in la waayo iyo in konton muslima la waayo yaa daran bal hal qofoo muslima haddii yaa daran oo ka qiimo badan marka saasuu u yeelay jacfar bnu abi aalib waana bannaan tahay ayb xadiidkuna marka xadiid saxiixa cillada marka moxamed ibnu isxaaq ee tadliiska ahna waa cillo aan meesha ku jirinoo xadaanii ibnu cabaadin buu yidhiba baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi sabaqi tartanka in la yacnii fardaha la tartan siiyo owrta la tartansiiyo dadku inay lug ku tartamaan yacnii tartanka ayuu u baab yahay ay baabun fii axkaami sabqi culimmadu waxay ku ijmaacsan yihiin musaabaqadu inay bannaan tahay bikayri ciwadin haddii la tartansiiyo ama fardaha lagu tartamo yacnii ama lugha lagu tartamo tartanku inuu bannaan yahay bikayri ciwadin haddaan lacag lagu kala qaadanaynin waa lagu ijmaacsan yahay taas imaam maalig iyo imaamu shaafici laakiin waxay ku xasriyeen waxay ku xasriyeen oo ay ku koobeen owrta iyo fardaha iyo leebabka gamuunnada leebabka iyo fardaha iyo owrta xadiidka soo socdayna deliil ka dhigteen waxa aan intaa ahayn tartan laguma geli karay intaas laakiin tartan waa lagu geli karaa bikayri ciwad waana ijmaac taas iyada bacd ahlilcilmina fardaha keliyaaba lagu geli karaa wax kale mayay dhaheen cadaa ibn abi rabaxna wuxuu yidhi tartanku fii kulli shayin wax walba waa lagu tartami karaa ayb waxaa kaley culammadu isku waafaqeen tartanku inuu bannaan yahay biciwadin haddii laakiin labada tartamayso xaggooda u iska imaanaynin ciwad ciwad macnaha waxaa weeyaan labadan qof ama laba kooxood baa la tartansiiyey imaamkii oo aan ka mid ahayn isaga faras iyo waxba aan meeshaas ugu jirin ayaa wuxuu yidhi qoladii adkaato intaasaan siinayaa ama nin kaloo ayaga aan shaqo ku lahayn baa wuxuu yidhi ninkii adkaado intaasuu leeyahay waa bannaan tahay iyadana taasna ayb waa mas'ale mutafaqa waa layskuma khilaafsana ayb haddii laakiin labada labada tartamaysa midkood haddii uu ciwadka dhiibaayana waa la ogolyahay iyadana cinda aljumhuur ayb laba qofaa tartamaysa nin baa wuxuu yidhi marka haddaad iga hormarto waa intaasaad leeda ku siinan laakiin kan kale isaga waxba ma dhiibaayo lacag laba lacagoodoo inta inta la kala dhigaa ma jirto labadooda axadulmutasaabiqayn yaa dhiibaayo iyadana waa bannaantahay calaa qowli اljumhuur maxaa la diidayaa marka labadooda inay lacag soo bixiyaan oo kanna lacag dhiga kanna lacag dhigo haddii aniga aan kaa adkaado anaa kaa qaadanaya taadi iyo taydii waa isku qaatay haddaa adiga adkaatana taydii iyo taadii adaa isku qaadanaya lama ogola marka taas iyada ayb haddii nin saddexaad lagu soo darana waa arki doonnaa baabka kuxiguu ku imaanaya ayb nin saddexaadna haddii lagu soo daro muxallilaa la yidhaahdaa bacdu ahlilcilmi waa bannaynaya xadiik xadiidkiisana war badan baa ku jira ayb tartanku isaga marka shanigiisu saas waay qال xdثna أحمد بن يuنس وهو اليربوعي qال xdثna بن أbي ذئب عن نافع بن أbي نافع وهuو mولى أbي أحمد ثقة أkرج xadيiثه أbو dاود والتirmidي والنسائي عن أbي هريرةa qاaل qاala رasuuل اللahi صلى الله عليه وaلي وسلم نبgu waxa uu yidhi لاa سبقa tartan ma jiro إlا fي خف uf mooyaane qof hadda waxaa kinaaya waxaa loo jeedaa raafafka geela geela yacni cagtiisa raafaf soo lama dhaho ya kufku kaas kaas baa laga wadaa markan ayb cagta geela ayaa loo jeedaa kinaaya an waxaa weeyaan cagtiisa ayb yacni geel unbaa lagu tartamaaba aw amase xaafirin ama qoob qoobkuna marka waxaa weeyaan waxaa loo jeedaa xaafirku kinaaya can ilfaras faras maay wax kaloo lagu tartamaa ma leh aw amase naslin leeb fallaarta birteeda nasli la yidhaha afoodda hore meesha ay birta ku leedahay ee mariidka iyo waxyaabaha ay la mariyo ee afka ay caaradda ay markaa wax ka mudayso yaa loo jeedaa leeb weeyaan marka nacam leeb in lagu tartamo farda in lagu tartamo awr in lagu tartamo saddexdaa udhas laa sabaqa tartan ma jiro ilaa fii khufin mooyaane awr in lagu tartamo maahna ilaa fii khufin ay ilaa bidii khufin khufka u saaxiib ah raafaf khufkuna marka wuxuu u jeedaa awr aw amase xaafirin qoob xaafirkuna waxaa weeyaan dii xaafir faraska faraska ayaa loo jeedaa marka iyo wixii kale lamida aw amase naslin mooyaane leeb meeshan baa marka imaamu shaafici imaam maaligi ay ka istimbaadeenoo wixii aan intaan ahayn maya tartan ma galay yidhaahdeen ayb intaan baa lagu tartami karaa intaanna marka waxay yidhaahdeen cabad iyo dheeldheel ma aha eeka oo fardaha iyo awrta iyo dagaala lagu galaa marka ninku hadduu ku yacnii orodsiin karo oo ku aad u jarabaro oo isaguna uu ku intuu kor korka uga dhaco uu ku socon karo ku ordi karo waa wax faa'iido leh oo diintii faa'iidadeedii diintii ay ku soo noqonaysaa ayb waa la ogoleysa xadiidkan marka waa xadiidkii khiyaas bnu ibraahim uu ku daray ow janaaxin boqorka amiirkiiba wuxuu arkay oo jecel amiirkii yanii khaliifat alcabaasi almahdi ayaa wuxuu jeclaa jiray qooleyda qooleyda iyo waxyaabahaasuu ciyaarsiin jiro jeclaa markaasuu xadiidkan laa sabaqa ilaa fii khufin ow xaafirin ow naslin ow janaaxin buu xagga dambe uga daray marka janaax wax garba leh wuxuu ka wadaa marka qooleyda markaasuu sii jeestay xoogaa daraahim intuu u dhiibay madaxdaasuu wax uga rabay lacagu uga rabay wixii hawadiisii waafaqsanayd buu diin uga dhigan markaasuu wuxuu yidhi ashhadu anna qafaaka qafaaka daabin markhaati waxaan ka ahay buu yidhi sii jeedkaadaas qadaadkaaga beenlow qadaadkiisa oo kale inuu yahay qooleydiiba hortiisa ku qaala ay ku gowracay marwaa iska marka murtasiqo waay axaadiidtan diinkay ku qaraab doontaan dad waxaa jiro ninkii madaxoo yimaadaba diin ur u bixiyo ayb oo iyagu waa fiican yahay oo saan waayo xadiidkana soo arooro kan baa yimid oo dadkaas madaxda inay iska daba ordaan jecel qofkii diin lena diinkiisu inuu madaxda kala dheeraado ayb waxbaadi haddaad doonto yanii waxba ha u dhibin oo muslimka yanii haku jabhad iyo balaaye ha ku kicinin haddaadan xaq iyo sharci aadan u lahayn haddana laakiin ha dhex gelin haddaba ordin diinkaaga ku hallaaba oo inta ay adiga diinkaaga hallaynayaana ka badan waa marka ay roon yihiinba midda taal sidaa laleeyahay ayb marka dad badanoo dhex galay oo aad marka diin la-aan iyo baaba diineed oo ku dhacay oo badan baa marka yaa jiraan ayb qofka inuu ka ilaashado waxaa ayb ow naslin ama leeb waxyaabaha marka in lagu tartamo waa bannaan tahay qaala xadaثna cabdالlahi bn maslamةa alqacnabiyu can maliki can naafic can cabdالlahi bni cumar ana rasuul اlahi salى اllahu alayh wali waslam ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wali waslm nebiga saabaqa bayna اlkhayli fardihii ayuu tartansiiyey allatii fardaha oo qad udmirad la boglaalay fardaha qad udmirad waxaa weeyaan faraska inta la cayiliyo la dherjiyo ayaa marka dambe waxaa inta la xareeyo oo meel lagu xiro oo kabdah la kor saaro ayaa marka cuntada laga yaraynayaa marka cuntada laga yareeyo waa dhididayaa aada u dhididayaa wuxuu noqonayaa isaga dhan wuu caatoonayaa orodka iyo markaa aada ugu fiicnaanaya fardaha noocaas marka waxaa la yidhaahdaa marka farda la boglaalay fardihii sidaa la yeelay ayuu nebiga tartansiiyey min alxafiyaa nusakha qaarna waxay dhahayaan min alxayfa halkaa laga bilaabo wa kaana amaduhaa haayada ugu dambaysay gaaraysana aniyat alwadaac bay ahayd yanii xafiyaa laga bilaabo ilaa aniyat alwadaac waa meel marka aad u kala dheer xoogaa halkaasaa marka tartan meeshaasay ka bilaabayaan orodka halkaasay ku tegayaan wa saabaqa bayna alkhayli fardihiina nebigu wuu tartansiiyey allatii lam tudmar aan la boglaalin kuwii aan sidaa la boglaalin iyo aad uma karti badna kuwaas min ahaniyati laga bilaabo ilaa masjidi bani zurayq laga gaaro aniyat alwadaac ilaa masjidi bani zurayq qolo marka in masaajidka lagu magacaabi karo masjidu bani fulaan inaynan dhib lahayn oo usoo qaatay bukhaari xadiidkan waina cabdallaahi cabdullaahina cabdullaahi bni cumarna miman saabaqa bihaa dadkii ku tartamay buu ka mid ahaa cabdullaahi bni cumar miman saabaqa bihaadaas culimmada marka waxay ka qaataan fardaha marka lagu tartamaayo in la saaran yahay qofkiisiina uu fuushan yahay yaa la rabaa nacam marka fardaha waa la tartansiiyey laleeyahay qofkiisiina waa saaran yahay faraskii iyo macal qofkii baa ku tartamaya halmar bacdu ahlilcilmina waxay dhaheen shardi ma aha faraska keligii waa la tartansiin karaa ayb waana aqoon karaa meesha u socdo jihada u socdo fardaha way ogaan karaan ay leeyihin ayb calaa kullin marka haddii qof fardaha keliya la tartansiiyo iyo haddii lagu kor tartamaba xadiidku wuxuu tilmaamayaa yacnii dadkii tartamayeen inay dul saarnaayeen fardaha muhimaddana in la kor saaran yahay waa ilaa dhow nin baa ku dagaalamaya ayb labadaa marka in loo kala qaado fardaha in marka mararka qaarkood la gaajaysiin karo oo iyada marka hadafka loo gaajaysiinayana ay tahay si isaga loo tababaro oo dagaalkii iyo jihaadkii loogu diyaariyo taa inaynan dhib lahayn qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa almuctamir can cubaydillaahi can naafic can ibni cumar ana nabiy اllahi salى اllahu alayh ali wasalam nebiga kaana wuxuu ahaa yudammiru اlkhayla fardaha inuu boglaalayo yusaabiqu bihaa uu tartansiinayo iyagaas yusaabiqu uu tartansiinaya bihaa fardaha uu tartansiinaya qaala xadaana axmed bnu xambal qaala xadaana cuqbat bnu khaalid can cubayd illaahi can naaficin can ibni cumara ana اnabiya sala اllahu alayh ali wasalam nebiga sabaqa bayna alkhayli fardihii buu tartansiiyey wafadala alquraxa wafadala waa dheeraad siiyeyoo waxbuu ugu daray alquraxa kuwa micileyda ah alquraxa waa micileyda waa farasku marku hanjir yahay ayb markuu shanjir yahay oo miciyuhu usoo baxaan kolley shan sanay miciyuhu ugu soo baxaan micileydaasay wadaadadu kolley saasay dhihi jireen wafadala alquraxa kuwa micileydaana wuu dheeraad siiyey fi lghaayati yoolka meesha yacnii ugu dambaysoo tartanku ku dhammaanaya iyagu waxba ugu sii daray kuwaas yacnii fardihii baan isku heer wada ahayne wada ahayn marka kuwa noocaasoo fardahan marka kuwa micileyda oo shanta sano gaaray ayagu masaafo dheeray ordayeen masaafadii iyo meesha ay ku ekaanayeen haayadii bay ay u fogeeyey baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi sabaqi tartan cala rijli lagu tartamo lugaha orod yani socod orod yani orod in lagu tartamo oo la orodtamo taasu marka baabkan tii hadda waxay ahayd farda iyo awr iyo iyo waxay ahayd iyo leeb iyo waxaa lagu tartamo qaala xadaanaa abu saalix alanطaakiyu maxbuub bnu muusa qaala ahbaranaa abu isxaaq yacni alfazaariya can hishaam bni curwa can abiihi wa can abi salamata marka hishaam bnu curwa can abiihi waa curwa ayb wa can abi salamata curwa iyo abi salama marka can caaishata ka warinayaan annahaa kaanat maca nebiy sal l slm nebiga maciisa ayd fii safarin safar qaalad waxa ay tidhi fasaabaqtuhu waan la tartamay ayb fasabaqtuhu waan ka hormaray calaa rijlaya labadeeda lugood yaan kula tartamay rasuulka calayh isalaatu wasalaam markaasaan ka hormaray falammaa xamaltu allaxma hilibkii markaan xambaaray yacnii markaan hilibka uu iqaaday ayb oon cuslaaday saabaqtuhu waan la tartamay fasabaqanii waa iga hormaray ayb faqaala waxa uu yidhi nebigu sal ll slam haadihi tani bitilka muqaabalatun bitilka taasaa yaa laga horkeenayaa haadihi tan bitilka yacnii tookadan tookadii horay u dhigantaaba waa laysku bixinayaa markabitilka sabqati dhaqiddii hore horumaritaankii horeod iga hormartay weeyaan middaan marka beddelkeeda saasuu yidhi ayb marka in orod in lagu tartami karo kow waxaa kaloo laga qaadanaa nebiga calayhi salaatu wasalaam dabacad wanaaggiisa iyo ehelkiisa sida uu yacnii ugu imbisaadi jiray oo ugu furfurnaa wabillahi towfiiq wsal allah wslam calaa nabiyina muxamedi wcala alih saxbi slm